guud ahaan gobolka midug xagga ammaankiisu haatan gobolka midug waa sidaad ogtihiin ba waa gobol aada fawaadi badan oo wax badan oo dhib ay ka jiraan laakiin hadda asbuuqaan ammaankiisu sidii hore inuu kasoo fiicnaanayo oo aada uga inuu ka fiican yahay sidii hore aadna uga soo fiicnaanayo ayuu oogi waxyaabo badan oo laga bedelay maadliyin ama xagga federaalka ha ahaato iyo isudhafka ama xagga maamulada agaarka oo hadda degan ha ahaato buntland iyo galmudug labadaba waxaana la sameynay wadamo badan oo isku dara oo wada shaqeynaya oo isku jira kuwa gaar ahaan y laftigooda wada shaqeynaya wada shaqeyn dhow oo gaara aan wada leenahay inaan iska kaashanay waxa amnigiisa ah waxyaabaha hadda waa iska dhacdhacayaano maalin wa kuma soo wada afjarmi karaan dhibaatada iska jir isku soo jiisanayso intaa waa iska dhacdhacayaan hadda laga hore nin baa lagu dhaawacay dad badan oo dee nabadguudeyna carada waa ku badan yihiin ama siyaabo kaleeto u shaqaysanayo oo wax u fikirayo waxaad ka dhawaajisa in ciidamo badan ee hadda ay ku sugan yihiin magaalada gaalkacyo oo ka tirsan ama ah xarunta gobolka mudug wax badan bay ka bedbeleen wax badan waxay ka bedbeleen wuxuu dhex yaalay oo ciida ah ama kala xid ah ama kala qoqob ahaba aanu qaadnay waxay ka bedeleen isku keenka bulshadu iyo wax badan ka bedelay waxaan ka bedeleen waxaan ka bedelnay ganacsiga oo isku furmay oo sida ukala xirnaa ukala xirnay waxaan ka bedelnay jidadkii xirnaa ee kulli aynu wada furay wax badan baa laga bedelay badan baynu ka bedelayn insha allah intaas in kasii badanna waanu rajeynaynaa inaanu gaarno wakti intee la eg baad taliya adigu xilkaan aad haysaa qeybta gobolka mudug
hadda waxaan hayaa wakti hadda waxaan hayaa aan u malaynaya adigu maanta ku lix iyo toban maalmood ina tahay lix iyo tobanka maalmoodna waan shaqaynay
waan gartay wuxuu iga horeeyey de anigu in lagu l lagu laayo weyn jirtaa waxaa tan kollay weyn oo laga qabtana ma jirin oo duruufo badan baa keenayay ayagoo labada dhinac wada maamul labada maamul haddaan kaaga sheekeynaya magaaladan wada degan wada shaqeyn aan lahayn ayagoo dhib badan iyo wax hadda isku dheelitir oo ciidan ala daraabeysan iyo nadaam fiican usan meesha ka jirin iyo wadanka shacabka laftigiisa iyo maamulka xoogaha oo wada shaqeyntooda ay iska yarayn waxaasoo dhan waa waxyaabahan hadda kuleeyahay isku xil badan baanu ka samaynaynaa wadajirka hadda labada maamul iyo cudamada aan isku darsanana si wadajira kulliga inaanu wada hawl geli doono meel kastoo waxgalaanin tilaaba inaan ka qaadi doonaan ishaarayaa inta anigu aan shaqaynayay waxaa ka dhacay nin habeen hore nin lagu dhaawacay si tuuga ah isagana hawshiisii waynu ku jirnaa waan daba joognaa waa wadnaa wax badanna waa ka qabanaa waxna waa ka qaban doonaa insha allah abdulkariim waa mahadsantaha taliye ma jirtaa cid aad usoo qabateen ninkaas hameen hore lagu dilay magaalada gaalkacyo dhaawiciisuna hadda lagu dabiibaya isbitalka cid aad ilaa iyo hadda u qabateen maadaama uu ahaa mas-uul ka tirsan dowladda ama la-aanta canshuuraha ee gobolka
way jirtaa way jirtaa cid aan qaban in kaloo badan haddaan daba joognaana way jiraan baaritaanna waa noogu socdaa xaasil wuxuu noo soo noqon waa ogaan doona waa hagaag aan usoo laabanna marka saldhig aduu taliyaha ka tahay inta badan waxaa moodaa waktiyada la booqdo qeybta oo kale iyo ama aysan u muuqan meel hadeertaan u diyaarsan in ay xaaladda gobolka guud ay qabato oo inta badan xafiisyadu iska xiran yihiin ciidamo aysan ku sugnayn arrintaas bal idinku maadaama aada muddo yar xilka haysid maxaa kaaga qorshaysan aniga kuusheeg lix iyo toban beri baa shaqeynaya waxaad faafinaysaan ciidamada aad gudbisaan iyo su-aalahaad qofka weydiinaysaan in aada uga dirstaan bay soo barantiin baa quruc badan
waan garta waa furayo lix iyo tobanka berigaan kuusheeg hadda asagaan dhex fadhiyaan kaala hadlay xafiiskaan kaala hadlay waana furayo salaakiin badan oo kala bedelna waa ka shaqeysa wuxuu uga horreeyey shaqadan raggii oo shaqada hayay baa wax laga weydiin karaa taana wax lagama weydiin karo waa mahadsan tahay taliye maxay tahay marka waxyaabaha kuu qorshaysan oo aad doonaysid inaad hadda saraakiishii hore oo kaa horreysay aad kaga bedelnaatid wax badan baan doonaya inaan kaga bedelaayo inaan amna amni ahaan kaga bedelaano wax badan aan hadda ka bedelay oo aan wadno iyo wax badan aan isku furay aan isku keennay labadii maamul dadkii dee danaha gaarka lahaa ee ku dhex gabanan inaysan ku dhex gabanan si sida iskaashiga inaan uga wada howlgalno meel kastoo waxaanala galaa inaan ka bedelno inaan isku xirno shacabkeena iyo maamulkeena inay wada shaqeeyaan si dhow inaan ka bedelno inaan la shaqeyno dadkeena shacabka inaan ilaalino sharaftooda naftooda maalkooda intaba